kulanka bambaxa ee guddiga joogtada ee golaha wakiilada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana kulanka maalmihii uu socday looga hadlay dejinta shuruucda golaha kalfadhiga toddobaad ee su-aadan xubnaha guddiga joogtada ah ayaa maalmihii uu kulankooda uu socday waxa ay uga doodeen shuruucda kasoo gudubtay kalfadhigii lixaad oo isugu jira kuwa golaha horyaala iyo sidoo kale kuwa ay gacanta ku hayaan guddiyada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwo cusub oo ay xukuumadda usoo gudbisay golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya markii uu kulanka soo idlaaday ayaa waxaa markaasi warbaahinta uga warbixiyey habdhowraha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux oo faahfaahin ka bixiyey kulanka bambaxa ee guddiga joogtada oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho socday guddiga joogtada oo looga hadlayey kalfadhiga toddobaad ee soo socdaay sida uu u shaqayn lahaa golahu iyo ajendayaasha muhiimkaah u yaalla golaha iyadood ogtihiin mar walba oo kalfadhi cusub furmayo toddobaadka ka horreeya in uu yeesho guddiga joogtadii kalfadhigaasi sida u furmi lahaa iyo ajendayaasha hortobinta u leh intaba saddex maalmood ayaa halkan waxaa ka socday bambax loogu tala galay guddiyadu inay ku soo gudbiyaan ajendayaasha u yaallay loogana arrinsado sida ay mar walba hortobinta u kala leeyihiin iyo hannaanka ugu habboon ee kalfadhigan toddobaad loogu shaqayn doono guddiyadu waxay soo gudbiyeen hindise sharciyeedyaha ay xukuumadda hore u soo gudbisay oo sii yaallay kuwa la filayo inay muhiimka u yihiin in la keeno kalfadhigan iyo sidoo kaleeto hindise sharciyeedyaha ay hay-ada ka dhalan hayaan iyo guddiyo kuwaasoo iyagana la filayo in baarlamaanku soo waafajiyo xukuumadda inuu ka dalbado inay soo waafajiso habraacii asalka u ahaa oo ay ugu horrayso in marka hay-ad la samaynhayo ay hay-addaasi qayb ka tahay miisaaniyadda sannadlaha ah ee xukuumaddu ay soo gudbisay inta aan la dhisin guddiga ka hor dhammaan ajendayaashii la keenay guddigu si habsamil ayuu isugu raacay saddexdii maalmoodna wuu isla falanqeeyey waxaana intaa daadihinaya barnaamijka guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur run ahaantii wuxuu ahaa bambaxani mid naajixa oo runtii aragtidii uu guddi walba qabayna uu soo gudbiyey aragtidii aannu islahayn kalfadhiga toddobaad munaasab bay u tahayna aannu halkaas ku soo gudbinnay runtii waxaan rajaynaynaa ilaah idankiis in uu kalfadhiga toddobaad noqdo mid wanaagsan oo ididiilo fiican u yeeshaa arrimaha shicibku uga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan baarlamaanka gaar ahaana golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta oo bishu saddexaydna uu noo soo gabagaboobay kowdii bishana wuu furmay aad iyo aad baad u mahadsantihiin